أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinkuga henana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe maamulka sahayuuniyadda yuhuudda ayaa qorshihiisa amni ku darsaday soomaaliya xilli yuhuuddu ay faragelin xoogan ku hayso dalka soomaaliya dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay in waddammo ay soomaaliya ku jirto ka jarayso fiisaha socdaalka xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa degmada buurhakabo ee wilaayada baay dibadbax looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada buurdhaxunle ee wilaayada bakool kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiiyo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay deegaanka garas baaley ee duleedka magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad kariddada dhimashadu waa toddoba murtad dhaawacuna waa saddex murtad gubashaduna waa gaari cabdibilaah dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe qarax shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle ayaa lagu gubay gaari uu saaran yahay qoriga zuuga oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhintay saddex askari laba kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale dagaallo shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa waxaa ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee ceelraamo ee degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera dagaalka intii uu socday waxa uu dab qabsaday hool weyn oo saliibiyiinta xerada uga dhex dhisnaa sahayna ugu jirtay maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorshihiisa ku darsaday soomaaliya xilli yuhuuddu ay faragelin xoogan ku hayso dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya tan iyo dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay markii maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ku dhawaaqay inuu aqoonsi siiyey maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan sheegayna inuu u aqoonsaday dowlad ka madax bannaan soomaaliya ayaa waxa ay soo tariya xogaha ku saabsan muhiimadda gobollada waqooyi galbeed soomaaliya u leeyihiin amniga mandiqada bariga dhexe maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa la sheegay inuu amnigiisa qaranka ku darsaday arrimaha soomaaliya kadib markii uu arkay istiraatiijiyadda uu dalkan u leeyahay ganacsiga isku socodka caalamiga ah iyo arrimo kale iilaan baabeeh oo ah taarikhyahan yuhuudi ah ayaa waraysi uu siiyey telefishinka afka carabiga ku hadlay ee aljaziira ku faahfaahiyey waxa keenay in maamulka yuhuudda difaaca amnigiisa qaranka ku darsado arrimaha soomaaliya iyo waxa xilligan ku soo beegay
what the Gaza war did, which is important to understand uh, for, for viewers and listeners, aan ku bilaabo in aan sharaxo sida mabda'a amniga israa'il uu isku beddelay kadib dagaalkii khaza dagaalkii khaza waxa uu keenay arrin aad u muhiim ah in ay daawadayaashu iyo dhegaystayaashu ay fahmaan waxa uu caqabad weyn ku noqday istaraatiijiyadda difaaca iyo amniga ee israa'il sababtu waa in uu ahaa dagaal dheer sidoo kalena uu ahaa dagaal si buuxda uga dhacay dhul ay israa'iil aaminsan tahay in iyadu ay leedahay islamarkaana uusan ahayn dagaal ay israa'iil iyadu bilowday saddexdan arrimood oo wada socda oo ah in israa'iil aysan iyadu dagaal ka bilaabin uusan dagaalku ka dhicin oo keliya bannaanka israa'iil iyo in uu muddo dheer socday waxay noqdeen caqabada cusub oo aan horay israa'iil hore aysan ula kulmin weligeed ma aysan wajihin saddex dhibaato oo iskumar ah sidaa awgeed waxaan aaminsanahay in waxa hadda ay isku dayayaan ay tahay in ay hubiyaan in aysan gelin xaalad dagaal oo dheer oo aysan u diyaarsanayn qayb ka mid a fikirkan cusub waxa uu dhigayaa aragti ah in haddii mararka qaarkood ay duqeeyaan caasimad carbeed ama ay muujiyaan awood xogan oo xagga ciidanka cirka ah xitaa iyadoo aan wax dhicin ama ciidamo dhulka ah ay geeyaan suuriya iyo lubnaan ay rajaynayaan in tani ay noqoto cabsigelin fikraddoodu waa inay arrintan hor istaagto cid kasta oo doonaysa inay ku dhiirato in ay samayso wixii ay xamaas ku kacday toddobadii oktoobar taas oo gelisay israa'iil saddexdan caqabadood oo ay si dhab ah ula tacaashay islamarkaana weli ay ka bogson la'dahay dhaawacyadii dagaalkii labadii sane iyo barkii lasoo dhaafay socday arrintan marka la eego waxaan qabaa in xiriirka cusub ee u dhexeeya israa'iil iyo somalilan uu qayb ka yahay istaraatiijiyaddan ujeeddadu waa in israa'iil mar kale loo arko awood goboleed militari oo xogan awoodna u leh in ay gaarto yemen ma ahan oo keliya cirka balse sidoo kale waa inay adeegsataa saldhig ciidan oo ay rajaynayso in somalilan ay u oggolaato in ay ka dhisato meel si toos ah uga soo horjeeda yemen tani waa qayb ka mid ah dadaalada lagu doonayo in israa'iil mar kale ay isku muujiso awood militari oo aad u xogan oo gobolka ah kadib markii ay dareentay in booskan ay ka luntay gaar ahaan marka la eego iiraan iyo sidoo kale turkiga iyo sacuudiga sidaa darteed arrintani waxa ay daba socotaa in xulufo lala noqdo cid kasta oo diyaar u ah inay qayb ka noqoto saamaynta israa'iil
together with alliance with anyone anyone who would be willing uh, uh, to be part of uh, this Israeli sphere of influence.
maamulka sahayanada yuhuudda oo si ba'an u xasuuqay walaalaheena reer falastiin ayaa xilligan bilaabay inuu faragelin ku sameeyo soomaaliya iyadoona yuhuudda iyo cadutooyo soo jireen ah u haysa muslimiinta mahadsanid marwan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay in waddamo ay soomaaliya ku jirta ka joojinayso fiisaha socdaalka nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladda salibiyadda maraykanka oo uu majaraha u hayo gaal donald trump ayaa shaacisay in fiisaha socdaalka ay ka joojinayso toddobaatan shan waddan oo ay ku jirto soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka trump ayaa lagu sheegay in maraykanku uu soo afjari doono waxa uu ku sheegay ku-takrifalka nidaamka dalkugalka nidaamkan oo ah oggolaanshaha joogtada ah ee dalkugalka ayay wasaaraddu xustay inay ku soo hoos dhuunteen dad doonaya inay dhacaan hantida shacabka maraykanka amarkani oo lasoo saaray arbacadii ayaa lagu faray saraakiisha qunsuliyadaha inay hakadgeliyaan codsiyada fiisiyaasha waddamo dadkooda loo arko inay culays ku yihiin dowladda maraykanka tallaabadan oo dhaqangalka fulinteedu ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha lagu jiro ee janaayo ayaa dalalka ay saameynayso waxaa ka mid ah soomaaliya etoobiya suudan eritereya iyo afghanistan go-aankan oo qayb ka ah dadaalada lagu adkaynayo socdaalka ayaa ku soo aaday xilli trump iyo kooxdiisu ay wadaan olole ballaaran oo ka dhan ah soomaalida ku dhaqan waddanka maraykanka mahadsanid abusheyba xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa degmada buurhakaabo ee wilaayada baay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka casaam carafaad xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay qabsaday suuqa degmada buurhakaabo ee wilaayada baay dabkan ayaa si gaara uga kacay kaalin shidaalo ku taalla suuqa degmada buurhakaba waxuuna dabkaasi sababay khasaare aad u badan sida ay sheegeen dadka deegaanka cilwaradyo ku sugan buurhakaba ayaa sheegay in dabkan uu yimid kadib markii dab qabsaday booyad shidaal oo ku shubaysay kaalin shidaallo ku taalla suuqa magaalada waxayna taasi keentay in dabka si degdega u qabsado goobo ganacsi ayna adkaato in si degdega loo xakameeyo muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dadka shacabka oo la tacaalayay xaaladda dabka sawiro goobta laga soo qaaday waxay muujinayeen burbur aad u baaxad weyn oo soo gaaray dhismayaasha ganacsiga ee suuqa dabka ka kacay khasaarahaantideedu aad u badan ayaa laga soo wariyey inuu geystay dabkaasi wararka qaar waxay sheegayaan in dhowr qof ay dhaawacyo ku noqdeen dabkaas mahadsanid casaam dibadba xooggan oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada bokool warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxamed daybar سوف يبريا يعود حيدر ويبريا يعود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود iyadoo toddobaadkan wilaayaadka islaamiga ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo damaca yahuudda ee soomaaliya ayaa sidaasi si la mid ah magaalooyin ka tirsan wilaayada abakool waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay dhigayeen kumanaan ka mid ah bulshada soomaaliyeed fagaarayaal ku kala yaalla magaalooyinka garasweyne buurdhuxunle ceel ansaar iyo rabdhure ayay isugu soo baxeen dibadbaxayaasha oo ay qayb ka ahaayeen culimo iyo hoggaanka dhaqanka fagaaraha ansaaru shariica ee magaalada buurdhuxunle ayaa martigeliyey boqolaal dadweyne muslimiin ah iyagoo halkaasi ku muujiyey caradooda iyo sida ay uga soo horjeedaan in yahuudda xaaqidiinta lagu soo dhoweeyo deegaanada dhaca waqooyi galbeed soomaaliya culimaa udiinka iyo waxgaradka ayaa fagaaraha kula hadlay isku soo baxayaasha yahuud maya fara saarati arqahaytan soomaaliya fara saarati dadkiyeeda maanaa gee mareedin siyaasaha ka galli wali ataka suubihayt ma moogidin walaalogin filistiin walaalogin filistiin walaala kaay arqahaytan ibrisingataka ibriqaadaasan muslimihaddiyaytin diyaarangetina idhisaas yahuudsiin lulayt yahuudkoos noolatan diyaarangetina diyaarma ihini waay aakhiri ku higsidaan waay shahaado ku higsidaan nolol adduunyana ka noolada oo yahuudna ka hoos noolada diyaar mingihini dadka muslimiinta laankaanka dhabow badan cadaawadanka eh yahuuduha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadowka ilaahay ilaahay madaki aasan daanyari doonfar an bedeli ambiyid ilaahay leeyeen diin ilaahay la dagaalameen welijoon hahaay aslaafti hahaay una yahuud ma iska ognaa magaalada madiina sida kagashaltamna iska ogna sadaqoli hayen banuqaynugaay banunadiri banuquray hayen sadidi balanta buriyeen yahuudinurmaynodhohoy madan buriyow dhammaayow qobsishe haanga iska ogna nabaha calayhi salaatu wasalaam ninjidoy taasaa lisku fale may lifadey lankasabandi ogaada cadowka koowad yahuudda ani ogaad may baa iska ognaynaa cadowka yahuuda ani isku dhicaynaan maaha ilaahay idin shay dadkaadan kooyahayta oo bariga afrikaadanka kooyahayta soomaali weyn dad muslimiin eh gumaysi diide dantiyo gorodow diintiyo id dalsho difaacdow gumaysingaadadaana iyo ankooyohayd yahuudii walaalageen filistiin antidhangumaadasi owlaadiya dugeeyasi baraantiya dugeeyasi waayeleediya dugeeyasi guryaaja kadumiyaasi sihan dareerasi geeka may roogde soomaali ini iyo waliba waa dad iyo duunyi iyo waliba waa dalba dhunjiido muslumnimadii iyo wanaagii ha ku biido gaalnimo iyo qurun ambiid yankoyti may leereey waraabhoob wedye ha gala
shacabka muslimkaah ee soomaaliyeed ayaa diidmo xoogan ka muujiyey damaca yahuudda ee ay ku doonayso inay ku qabsato gobollada waqooyi ee soomaaliya halkaasoo toddobaadkii hore maamulka ashhadalla dirirka somalilan uu ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda yahuudda mahadsaned cabdiqani kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxidiin abaiman ayaa warbixinta warkaasi noo haya wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha eelay oo ka mid a beelaha dega wilaayadaasi xafladdii gebagabada kulankan oo lagu qabtay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan kulanka waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo wilaayada islaamiga ah ee baay ay u qabatay malaaqyada waxgaradka iyo nabadoonnada beesha eelay taasoo ay ku qaateen duruus qayim ah muddo toban maalin oo uu socday kulanka ayaa la isku dhaafsaday qodobo muhiim ah iyo in beesha eelay ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika ugu horeyn sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa kelimaad taxriida u jeediyey qeybaha kala duwan ee beesha eelay diinkan geeki ilaahay anindiji haddii dhinadan ku dhiido ilaahay damakooleh maanakiin baahan allaadeen baahan diinka adeen baahan maa sumikiin baahan diinkan laakiin diinka maan baa difaacan baahanin diinka inaan difaacno gaala laha jibiyo gaala laha jibiyo gaala laha jibiyo walaalayaal arag haytaan doorinta lahasin kuusa inii dagaalantaan diyaaragatiina reeralay diyaaragatiina inii gaala dhooshan diyaaragatiina inii buur ku saartan diyaaragatiina inii baydhow ku saartan diyaaragatiina inii diinsoor ku saartan diyaaragatiina inii dhasa dheer ku saartan diyaaragatiina allahu akbar allahu akbar allahu akbar
gebagabada kulankana waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa mid ka mid a nabadoonnada beesha eelay ayaa madasha ka akhriyey bayaanka qodobka koowaad inshaa allahu tacaala may nagada doonaa in beele eelay iyo adkayta ka dhaqanka shareecada islaamka taas oo ku dhaqanka shareecada islaamka kubii doonta naf iyo maal akbar
qodobka labaad may nagday may ummadda muslimiinta ee beele eelayn caddayaas ahee iniyo barakeeta falalka ah shahaado la dararka ah awada maamulka ridada ee fadhishiya iyo magaalada baydhabo qodobka saddexaad ee beele eelay iyo walaayada baay khaasatan maxaafadada baydhabo may isla kaseena ini dub habeelna ka sameeyo hogaanka beelna xaanaso laka derdergeliyow hoolihii lingedmadi ama lahandooradii afar may beele eelay iyo walaayada baay isla kaseena ina beele eelay dhammaan iyo biido diyooyinkii lakalahay iyana walaayada kacodsideen ini iyo siido diyooyinkii kama xaqan lahaya iyo kuma qonay qodobka shanaad beele may ballanka qaadaase ahaa ini iyo xoojida majaalka waxbarashada deegaanada iyo degaasa waana la helo ummad ku hubaysan tacliin tayaysan aakhiradu iyo adduunyadoona anfacaas qodobka lixaad hogaanka beella may meylunka bogaadiyaayaana walaayada islaamiga ah kaas oo juhda dheeraad ah geliyi si uusan hagaajiyo ummadda muslimiinta ee ku nool gobolka baay wayna si gaar ahaan lanka mahad celiyaa beeleelanka mahad celiyaase walaayada oo ka qanciidii madmadowgii tabadaasi beele eelay gebagabadii beele eelay may baaqan daraase dhammaan murtadiinta hakijeeda beele eelay ini iyo ilaahay subxaana wa tacaala aan too badsheenaa cid alle ciddii ilaahay in too badsheenta may lan ballan qaadee nolol wanaagsan iyo soo dhoweyn cid alle ciddii diidda may diyaaran nagadaasay haddii ilaahay raalle ka nagada rasaasta mujaahidiinta kii dhimada usugoo murtad ah dhammaan qodobadaas may bahasaaray beele eelay iyadoo ka qanacsan sida wanaagsan la handhawaay eedna macnaha mayba waan ka faraxsan wanaag iyo walaayada kula kulmeen may caddaayaana inay wanaagun kalsoonidun hadda ka hor hangmaran
xubno kala duwan ayaa ka hadlay xafladda gebagabada kulanka ee ka dhacay deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha eelaay oo ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay walaay garahaay o gaalaba dhibaatayaay yow abiy ahmad hatila eelboorka ha ka degi oo etoobiya ka kooy gaalana ka sharsan dhatiya ka weeri fadaay ilaahay abuudiska nagada kortan abuud minhaay tan kaleed jasadkay kalaska dhaaf ilkatay horaad enilan etoobiyaanga ka dhammada ilaahay abuudiisu weelo kor maysiin lahaa horta markiina niin weeri ulmadaanana waa adiidi horta may ninka weerta ni siin ogaanay siin fahangnahi gebigaan eelay wala yahta inta kooni istishaadi galo ninka weerta may welay waana gaadan meelanka dambayna noo marahay sababtoo eh walwalba wala ka tusiyaayan walwalbana wala laka fiirsadee wali tale ee koomagun walaalka ahoo bakeynhaay may welay walaadan iiladaasi waanan dhabooda sameeya de'yartun al-shabaab dalka ilaahay oo dulhaabasa may laree daryahaas dabaalmadiidas de'yar al-shabaabna dilowmadiidas ya laree ho al-shabaab dilow diida faddi gaalageega dambardhuus maka jira fan
kulankan ayaa qayb ka ah kulamada inta badan dhexmara mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay iyo qaar ka mid a qabaa'ilada dega wilaayadaasi kuwaasoo inta badan diiradda lagu saaro garab istaagga jihaadka iyo sidii beelaha degabaa ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen jihaadka iyo horumarinta deegaanada iyo degaan qabaa'ilkaasi mahadsaned abu ayman warbixintaasna waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh